الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كتابكان وكتابك مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى الحادية والثمانون اتخاذ قبور قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد sheekh wuxuu yihi masalada alxadiyatu wathamanuun masalada koob iyo sideetamaad ee masaa'ilkii jaahiliga kamid a arrimihii gaaladu ay sameynayeen ay ku sugnaayeen qabla alislaam lagana rabo inuu qofku ka digtoonaado ittikhaadu qubuuri ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtooda ka yeelashadeeda iyo wasaalixihim ee kuwoodii wan wanaagsanaa qubuurtooda xabaalahooda ka yeelashadooda masaajida laga dhigto masaajide laga yeesho in dadkii nebiyadii ilaahay ee dhintay iyo dadkii wan wanaagsanaa ee dhintay qubuurtooda laga dhigto masaajidda laba macnuu noqone ay makaanu sujuud meel lagu cibaadaysto oo lagu tukado qubuurtii arrin bannaana maaha ama masaajidda inay qubuurtiiba masjidka dul dhisaan labaduu ma bannaana lama ogola in qubuurta lagu tukado marka laga reebo salaadanuu keento oo salaatuljanaazaa oo kale sida nebigu calayhi salatu salaam ugu tukaday dadkii gabadhii islaantii masaajidka nadiifin jirtay ee la duugay habeen isagoon ogeyn calayhi salaatu wasalaam qabri qabrigeeda itusiya uu yidhi oo meeshaas janaaso qabrigeeda ku tukaday amaa salaadaha caadiga ee salaadaha faradka iyo salaadaha sunnada ma banaana sidoo kale ma banaana in laga dul dhiso qubuur masaajid laga dul dhiso ma banaana athaaniyatu wathamaanuun itikhaadu aathaari ambiyaai masaajida kama dukira can cumar athaaniyatu wathamanuun masalada koob iyo labayo labaatanaad labaiyo sideetanaad itikhaadu aathaari ambiyaa'ihim nebiyadooda raadadkoodii ka yeelashadeeda masaajidda masaajid laga dhigto kamaa sida dukira laga sheegay can cumara cumar laga sheegay jaahiliyadu waxaa kale ku sugnaayeen nebiyadoodu raadadkoodii aathaartoodii meeshay mareen geedkay ku tiirsadeen meeshay seexdeen iyo waxaa lamidka ah oo laga dhigto muxuu ahaa laga dhigto masaajida laga dhigto oo nebigu meeshuu seexday ama meeshuu fariistay ama meeshuu ku sugnaa jiray ama meeshuu deganaa ama meeshuu ku tukan jiray laga dhigto muxuu ahaa meel si gaara loogu tukado ama masaajidba laga dul taago sida cumar laga sheegay radiallahu canhu inuu arkay qolo meel ku tukanaysa markaabaa la yidhi maxaa dhacay markaabee waxay dhaheen nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa meeshaas amaba qolo waxaa geeddaas waa maxay geeddaas ay dadku ku hoos tukanayaan markaabaa la yidhi waa bayca geeddii shajaratu ridwan waa geeddii nebiga sal selam saxaabada kula mubaayacooda waay markaabuu yidhi ummadii idinka horeysaas baa halaagay aahaarta ambiyadoodii inay muxuu ahaa marka wuxuu amray in la jaro athalithatu wathamanuun wathamanuun masalada ittikhaadu suraj cala alqubuur masalada saddex iyo sideetanaad ittikhaadu suraj nalal in laga samaysto calal qubuuri qubuuraha dushooda qabrigii inla in la ifiyo nalal laga taago qabrigiiaa nal laga taagi ma aha nal marka la duugayo habeenkuna mugdi ay tahay aan laga maarmin oon la arki karin maaha qabrigiibaa nal baa laga taagi maxaa qabri iyo nal maxaa laga ag samaynayaa alraabicatu wathamaanuun itikaaduhaa acyaadan masalada afar iyo sideetanaad itikaaduhaa itikaadu lqubuuri qubuurtii ka yeelashadeeda acyaadan laga dhigto ciido meel lagu ciido oo lagu soo laalaabto asbuucii mar la yimaado loogu talagalay bishii mar la yimaado sanadkii mar la yimaado qof markuu dhinta la yimaado yani loo yimaado muxuu aha ku cibaadaysi qofka haddii uu qabrigu aan loo safrin magaalada uu ku yaalo oo markii kusoo dhacdo inuu booqdo uu booqdo u duceeyo dadkaas arrinkaana ilaahay ajir kaga helo isaguna kuwaana qaato waxba isagoon wakti gooniya la eegan markaas laa ba'sa waa arrin mashruuca laakiin in wakti loogu talagala la sameeyo bishiiba dhowr mar asbuuciiba laba mar sanadkiiba dhowr mar waa dhaqankii jaahiliyadu leesha alkhamisatu wathamanuun addabxu cinda alqubuur masalada shan iyo sideetanaad addabxu gowricid xoolo lagu gowraco cinda alqubuuri qubuuraha agteeda qubuurihii agteeda in xoolaha lagu gowraco oo qabrigii lala aado xoolo gowraca ama dadka qubuurta loo gowraca ku jira ama dad kale dad noola loo gowraca laakiin qabriga agtiisa lagu gowraci maxaa qabri iyo xoolo la gowraco iska geeyey iska galay asaadisatu wathamanuun atabaruku biaahaari almucadamiina kadaari annadwa kadaari annadwata kadaari annadwati dhahaa kadaari annadwati وافتخار من كان تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى مسألة اللحي سيدي تمام التبرع بركيسي بآثار المعظمين كوا لوينين يرادتكو دي لبركيسو وحي كتغين كدار الندوة سيدا دار الندوة هويجي تشيغا لو وينين أو كلا دار الندوة ماشي قريش كو تشجرتو ويانو baarlamaan iyo haddaad rabto guriga madaxweyne adigoo meelay ku tashadaan weeyaan meelay ku tashadaan oon cid kasta loo ogolaan qofku ilaa soddon da-diisa ay gaarto looma ogolayn baa layidhaha meel waxay ahayd marka meeshaas waa la weyneynaya marka waiftikaaru man iyo mid kufaanidii kaanad ay tahay taxta yadihi gacantiisa hoostiisa bidaalika arrintaa isaga uu ku faano qofkii daaru nadwa iyo meelahaas aasaartaasi dadkii waaweynaa meelahay lahaa jireen iyo muxuu ahaa dadkii magaca lahaa iyo guryahoodii iyo muxuu ahaa waxaas muxuu ahaa in la barakaysto barake laga raadiyo kamaa qiila sidii loo yidhi xakiim bin xijaam xakiim bin xijaam ba waxaa lagu yidhi saxaabigaasa waxaa lagu yidhi bicta mukramata quraysh quraysh meeshii karaamada oo ahayd baad iididay wixii karaamada oo ahayd sharafta oo ahayd ama lagu karaameeyey faqaala wuxuu dahabat ilmakaarimu karaamooyinkii waa tageen buu yidhi wax karaamo ah ma jiraan ila taqwa alla kacabsi mooye war meeshii qurayshii waa odayaashii quraysh meeshay ku kulmi jireen oo daarunadwaha oo qiimaha gaarkaa lahayd oo sharafta lahayd ayaad iibidaa layidhi oo waad iibisay wuxuu yidhi maya sharaf waa tagta buu yidhi waxaan ka ahayn ilaah alla kacabsi marka maanta waa la ogyaha gaaladu meelay waaweynayaan dhismayaalay waaweynanayaan dhismo qadiima oo baaba'ay aan la taabanayn dib loo dhisi maayo waa la booqanaa maxaa yeelay hebelaa ku noolaan jiray hebelaa ag maray gurigan waxaa lagu iibinaa dhowr milyan oo dollar maxaa dhacay hitler baa joogi jiro ku dhashay wahaa kada waxaan hataa waxay qiimo leeyihiin aan jirin shar badnaa assaabicatu wathamaanuun alfakru bilaxsaab masalada todobiyo todobiyo sideetanaad alfakru kufaanid bilaxsaab xasabka lagu faano dhalashada lagu faano tirsiga lagu faano aniga ree hebela naga dhashay reewa naga dhashay awo hebel awo hebel awo hebel la tirsanayo athaaminatu wathamana masalada sideed iyo sodeetanaad adacnu durid la diraayo la duraayo oo waxun laga sheegayo fil ansaabi nasabyada nasabka in wax laga sheego marka tii hore qofku isagaa isku faanayey tanna dadka kale nasabkooda wax ka sheegi waa arrimii jaahiliga qof waxa weeyaan ku faana aabbayaashii iyo awowayaashii iyo ayeyaashii hebel baa naga dhashay hebelaa naga dhashay hebel la tirsanayo kula iskula weyn waa dhaqan jaahili qof dadka kale dadka waalidiintood durana oo dadka kale nasabkooda wax ka sheega waa arrimihii jaahiliga waaye attaasicatu wathamaanu alistisqaau bilanwaac masalada sagaashan iyo sideetamaad alistisqaau ku roobdoonsi bilanwaaci xidigaha lagu roobdoonsado lagu suqyo dalbo oo la yidhaha roobku wuxuu ku yimid mutirna binawi kada wa kada xidigaas xidigaasa sababtiisa ayaan roob ku helnay oo roobkii iyo laisku xiro xidigii wax xidiguna wax roobka shaqo kumanaa roobka allah keena wax daw atiscuun masalada sagaalatanaad anniyaaxatu waa baroor diiqda waa qofkii markuu dhinto oo musiiba ay dhacdo in lagu booqdo waa wareeg baaye qofkaan la-aanta yaa noolaana alla saabso waha waa baroor halkaas lagu booqdo aad bay u sameeyaan gaaladu waxaa laga yaabaa asbuucyo dhan in qofkii meydkiisii lagu dul ooyaayo oon haweenku dhulka isla dhacayaan dharka tuuranayaan ciid isku shubayaan qaylodaas ay wadayaan iyo sawaxankaas dhaqan gaalo wa alcaadiyatu watiscuun ana ajala fadaa'ilihim albagyu fadakara allahu fihi ma dakar masalada sagaashan iyo koowaad ana ajala fadaa'ilihim in fadaa'ishooda waxay fadligooda waxa ugu weyn u ahaa albagyu xadgudub waxa waxa uu ku faani jireenoo waxay ahayd xadgudub ay ahayn dad kale in lagu xadgudbiyo la dulmiyo oo qofka uu dadka muquuniyo dadka dulmiyo oo xadgudbo baa sharaf u ahayd doqon oo ahaa qofka dulmiga aan dhaafa yidhaahdo dadkan yaan lagu xadgudbin wax waxba iskama celi kara leeya waa la ceebeeya dhaqamaadkaas weli waa ka jiraan dad muslimiin ah soomaalida waa ku jiraan qofka lagu ceebeeyo inuu inuu dulmiga diido laguna ammaano inuu daalim yahay dadka kala laayo fadakara waa sheegay allahu alla fiihi arrinka maa sheegi dakara uu sheego sheego sheego الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى فنهى, فنهى عنه مسألة الذي سقع السنة أن أجل فضائل فضائل شو كان وين الفخر بوأها فان بوأها فان aad bay faanka sharafa u ahaan jirtay walow bixaqin xaq baa lagu faanay qofku xaq baa ku faano fanaha waa la reeb waa uu reebay canhu ay can dalika ay can alfakri waxa wey walow bixaq qofku xaq baa kusa inuu faano anugu nin hebelaan ahay saasaan ah anugu meel hebelaan ahay anugu maal hebelaan leeyahay aniga hebelaan aniga maasha allah waxaan ahay saasaan ahay aniga waa diinta ilaahay tahajud qur-aanka ku ficno waxa dhaqan aad iyo aad u fool xun weeye qofku inuu is ammaano aad buu u xun yahay soomaalida waxay dhahaa nin nin isfaanay nin isfaanshawaari isnuugtay qofku soo kastoo qiimo u leeyahay markuu isfaaniyo indhahaagu ka dhaca wax qiima ma laha qof wanaagsanna isma isma faaniya waa waa tawaaducaa qofka isfaaniya waa qof aan isku kalsoonayn waaye oo faankaas naf ka raadinaya inuu isku dhiso dadku mama jeclaa waa nacan mar gabal waa maslaxad sharciga haddii lagu taxaqiijinayo wax ba'siya ma laha bal waaba fiican tahaba markaas haddii wanaag lagu gaarayo oo maslaxad lagu taxqiijinayo dan weyn lagu gaarayo oy muhiim tahay markaas aan laga maarmin arday baa wuxuu ku caasiyey sheekhiisii ku caasiyey wax badan baray dadaal badan la maray marka wuxuu uu ku kufriyey marka inuu yidhaa miyo maanaan hebelku maanaan wax hebelku barin sidaas maadaanku barin wana dan leeyahay inuu ninkaas ardagaas u xasuusiyo wanaagga kufriga kufru nicam aanu ku dhicin isagoo isaga ugu danaynayo maaha isagoo ku faanayo laa ba'sa bidaalika oo kale nebiga calayhi salaatu salaam waa kuwii saxaabada ansaartu markii nebigu maal fara badan siiyey quraysh qaarkoodii yara xumaadeen isxumeeyeen oo nebigu sal slam nigu qoyskiisii arkabow hanti marka nebigu markii loo sheegay calayhi salaam waa ku u yimid oo yiri maalinkan sida ahaa jirin oo ilaahay isaa idinkugu samayn sababtayda maalinkan sida ahayn oo ilaahay saa maaliga ilaahay idinku kii hanuuni marka markaasoo kale waa waxa weeyaan waa waa muhiimji waa waa laa budda minhu markay garteen buu haddana isaguna calayhi salatu salaam yiri adinka dadkiina waxaad dhihi kartiin adoo lagu soo ceyriyey dadku ku ceyriyeen innagaa kusoo dhoweyn saxaabada ansaarta iska sii ooyeen yaa rasuul alaa manna lahay dheheen calayhi salaatu salaam akhlaaq fiicnaaya cadaalad badnaaya sala allahu caleyh wasalam tawaaduc badnaaya xikmad badnaaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allahuma ahdina ilaa siraatihi ya da aljalaali waalikraam athaalithatu watiscuun أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عنده فذكر الله فيه ما ذكر مسألة سد عشان أن تعصب الإنسان إنسان إنه تعصبه لطائفته كوحدة على الحق حق وتعصبه iyo wal baatil xume ugu tacasubo amru arrin waayo laabudda laga maarmaan minhu isaga ah cindahum iyaga agtooda arrin aan laga maarmaanahay u ahayd inuu qofku u tacasubo kooxdiisa xaq iyo baatilba kooxda waxaa diidanaa kooxdaasoo la jiraa dagaal ay galaan waa la gelaya nabaday qaadaan waa nabaday qaadanaya waxay sameeyaan ula sameynaya xaq iyo baatilba saasaa ayaga ay ah ku sugnaay fadakara waa sheegay allahu fiihi fii shani hada arrinkaas maa wixii dakara uu ka sheegay subxaana الرابعة والتسعون مسألة أفر سقاشنا أن من دين دين تو حكمها أخذ الرجل نك قال شديسة لقو قبتد نك قبل شديسة بجريمة غير عدك للدب جدا السبب تيس لقو قبته قفك لقو عقابة أخذ الرجل رجل لقو قابه لقو قابه بجريمة غيره عدك للدب جدا السبب تي قفك حلو عذابة لو دبعتين قفك للدب وقال فأنزل الله لا وسودجي walaa tajiru ma xambaarto waajiratu mid xambaartaa ee nafsu waajira wisra ukhraa mid kale dembigeeda qofna qof kale dembigiis ma qaadaayo alkhaamisatu watiscuun tacyiiru rajuli bima fii gayri faqaala acyartahu biummi inaka mru'un fiika jaahiliya arrinta shan iyo sagaashanaad tacyiiru rajuli ninka lagu ceebeeyo bimaa shay fii gayri cid kale ku sugan qofka waxaan isaga ku sugnayn ee cid kale ku sugan in lagu ceebeeyo isagii faqaala wuxuu yidhi saxaabiba wayaane acyarta ma ceebayday maya nebiga dhe calayhi salaam nebiga wuxuu yidhi acyarta ma ceebayday hebelow hu ninkaa isaga ma ceebayday biummihim hooyadii sababtiisa baad ku ceebayday hooyadii sababteed miyaad ku ceebayday yabna sawdaawi ninka hooyadii madowda how isagoo ku caayaa waa hooyada'a madow buu yidhi hooyada'a madow meesha waxaa laga fahmaa bilaal inaanu madoobayn bilaal ma madoobayn hadduu madoobaa madoobaa lahaa hooyadiis madowgeeda laguma ceebeeyeene isagaa madowgiisa lagu ceebeyna maadaama madowgu ceeb ahaa cinda alqaa'ili uu ceeb la ahaa marka hadduu bilaalku madoobaan lahaa waxaa la odhan lahaa waxaa lagu dhihi lahaa nin mid madoobaa tahay lama odhane hooyadaa madoobeedaa layidhi waxyaabaha tusinaya ka mid tahay bilaal hooyadiisa xabashi ahayd aabihii yamani buu ahaa aabihii carab uu ahaa yamaniya hooyadiisa ayaa ahayd xabashiyad saasay taa waa waa la adoonsadeen waa laba qowl masalada qaar waxay leeyihin xabashi buu ahaa culimada qaar waxay leeyihin maya xabashi ma ahayn yamani uu ahaa xabashi hooyadiisa ahayd qowlkaas waa xoog badan yahay wallahu aclam qaal mualif wuxuu yidhi asaadis watiscuun aliftikaaru biwilaayat albeyti fadamahum allahu biqowli mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun asaadisa watiscuun masalada lix iyo sagaashanaad aliftikaar kufaanid waaye biwilaayati albeyti guriga wilaayadiisa lagu faano guriga tawalintiisa arrintiisa oo istaagidiisa oo gurigii muxuu ahaa beytka ilaahay kacbada waaye la noqdo dadka mas-uulka ka ah oo weliga ka ah oo iyagu daryeela oo furihiisa haysta in dadka loogu faano fadama waa ceebeeye hum iyaga waa ceebeye jaahiliintaas allahu alla waa ceebeeye biqowlihiibuu ku ceebeeyey qowlkiisuu ku ceebeeyey uu yidhi mustakbiriina xaalataa kuwa isku xaalaatiin kuwa isku kibrinaya mushrikiinow bihi ay bilbeytki isku kibrinaya guriga isku kibrinayden waa ku faanaysiin annaga ahlubeytkaa naha leedahy awliyaa awliyaaulbeyt baa naha leedahy saamiran xaal aad tihiin kuwa ku soo jeedaya habeenkii muxuu ahaa habeenkii ku soo jeedaya waxa weye ku soo jeedaya waxa weye hadal xun inagu soo jeeda tahjiruun xaal aad tihiin kuwa hadal xun ku hadlaya marka saasay habeenkii kuwaa berisan jireen iyo hadalla xunxun ku hadlaya guriga isku faaninaya beytka ku faanaya asaabicatu watiscuun aliftikaaru biqwnihim biqwnihim duriyat alambiya faata allahu biqowlih tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat masalada todobadii sagaashanaad aliftikaaru faanid ay ku faanayaan bikownihim ahaanshahooda duriyat alambiya nebiyada ubadkoodii ay yihiin nebiba awlaadii ambiyadan ah ambiyadan ka soo jeednaa ay ku faanayeen faataa waa la yimi allahu alla biqowlihi la yimi tilka taas ummatun ummad wey qad khalat tagtay lahaa waxay leedahay maa wixii kasabad ay shaqaysatay walakum waxaad leemaa kasabtu waxa shaqaysatiin walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun marka ummadda a ku faanaydeen nebiyada ilaahadeed u aftirsinaydeen waa tageen waktigoodii waa way tageen waxayna leeyihin waxay shaqaysateen adigkuna taa shaqaysatiin ay leeyihin markii nebi wiilkiisaan ahay waxba kuu tarimayd haddaadan jidkii nebigaa raacin athaaminata wa tiscuun magaala mas'alada sideed iyo sagaashanaad aliftikaaru bisanaa'ici ka ficli ahli rixlatayni على أهل الحرف الافتخار كفان مسألة سيدية سياسلان الافتخار كفان دواي بالصنائع فرسموين كالغفانو فرسمو قفك الشقادة وكوهس كفعل أهل الرحلتين لواد السفر دتكو لفعل كودو كلا أو دتك الشام يمن أكل سفر جري إلى في قريش ما دقنا حسطلها كفان الدعي قنا حسطلها كفانايين على أهل الحرف وفانايين بير ليلة بيرتا dadkeeda ay u faanayeen annagu dad ganacsataha nahay yaman iyo waxawaaye shaam baan wada aadnaa waana la yaqaanaa waxaasaan rakeennaa marka waxay ugu faanayaan dadkii beeraha faranayay marka qofku shaqadiisa inuu ku faano oo anigu shaqa hebelan ka shaqeeya uu yidhaahdo qofka kalena uu ku liido shaqadu ka shaqeeyo waxa weye waa jaahiliya arrinteeda shaqadu mar hadday xalaal tahay qofkuna u baahan yahay waa ka shaqaysanaa dad baa shaqooyina u baahan yihiin xalaalna ah kama shaqaystaan isla weyni isla weyn in layidha hebelo meeshaasu ka shaqayna maxaa u shaqay weyse kuwo kalena aba ku ceebeynaya altaasicatu watiscuun cadamatu dunya fii quluubihim ka qowlihim lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min qaryatayn cadiim masalada sagaashan sagaalad sagaashan iyo sagaalaad cadamatu dunya dunyada ku weyninteeda fii quluubihim quluubtooda ay ku weyn tahay adduunyada inay ku weyn tahay quluubtooda ka qowlihim sida orahdoodii waxay yidhahdeen lowlaa nuzila hallaa nuzila ma la soo dejiyo hada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin dushii baa lagu soo dejiye ninkaasoo min alqaryata labada magaalo ka ahaaday ninkaasoo cadiimin weynin badan yani nin weyn nin weyn oo labada magaalo oo maka iyo daa'if ka soo jeeda maa lasoo diro di lasoo diraya maxaa loo soo diraa qof agoon ama muxuu ahaa loo soo diraya leeyihin qofaan dadka waaweyn oo magacaale kamid ahayn maujeeda marka maxay ku keenayaan adduunyaa la weyn qofka adduunya haysta u haystaan inuu mudan yahay nebinimada almiatu masalada boqolaad altaxakumu cala allahi kama fi laaya ataxakumu xukumid cala allahi cala allah xukumaayo kama fi laaya sida aayadda ku sugan yani ilaahay baa subxaana loo tilmaamaya waxay ahayd inuu sameeyo subxaana ya qur-aanka cidda kusoo dejina ilaahay isaga aclam waana xaqiisi subxaana cidda mudana kusoo dejiyaa waxaan leeyahay maya ilaahay muxuu qur-aanka hebel igu soo dejiyo hebel igu soo deji waay ilaaha marka waxaa lagu taxakumaa oo lagu xukumaa lagu qabsanayaa subxaana xaqiisi alxaadiyatu bacda almia ازدراء الفقراء فأعطاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مسألة بقول الكوان ازدراء الفقراء دتك اللي ليتا يريسي قولا ويليديتان كولا يسيد دولا دتك اللي دتك فقراء لا باهن إن لا ازدراء إلحن لقو إيغو لا يريسو لقو لقور سدو فأتوا إليهم لهم يقولون كيغا بقوله إليهم قول كيسو أليلي ولا تطردها عيرني aladiina kuwa yadcuuna caabudaya rabbahum rabbigooda bilqadaati gelinka hore walcashiyi gelinka dambe xaala yuriiduuna wajhahu ilaahay wejigiisa ay rabaan dad ikhlaas iyo mutaabaca jamciyey ha ceyrin baa layidhi oo isdiraaga iyo quursiga ay ku samaynayaan kuwaas iyo yasida waxbaa ka soo qaadin athaaniyatu bacda almia mas'alada labaad boqolka kadib ramyuhum itibaaca arusuli bicadami alikhlaasi wa talabi dunya faajaabahum biqowlihi maa calayka min xisaabi min shayin waamhaaliha بقوله الثانية بعد المئة رميهم وكتور الدولة أي كوغانيان أتباع أتباع الرسل أتباع الرسل رسل شكوى الرعى بعدم الإخلاص إخلاص الآن وطلب الدنيا يا الدنيا دونت تذكر رسل الراعي وحي كل شيغان كتوران وإليه إلهي درت كما هي ولجدك لكلين يا الدنيا دونك إليه فأجابهم وأجاب إلهي بقوله ما عليك دش على ما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام min xisaabihim kuwa iyaga mu'miniinta laleeyahay ikhlaas ma laha adduunya doon bay kuu rumeeyeen adiga xisaabtooda maaha min shayin ay shay un waxba dushaada ma ah yaa arrintaaba kuu dirsada waayo adiga iyo misaalaha waxa lamidka ah athaalithatu bacda almia masalada saddexaad boqol kadib alkufru kufri la kufriyo wey bilmalaa'ikati malaa'igta lagu kufriyo lagu gaaloobo malaa'igtii aan la rumaynin amaba lagu tilmaamo tilmaan xun aan lahayn sida ilaa malaa'ig waa gabdho ilaahay oo kale subxaana الرابعة مساء فرتان بعد الماء بقول دبري الكفر كفر له كفر بالرسل رسل الله كفر ولا آمن الرسل إن جرى أما أن لقى أقبل الرسالة دوري الخامسة بعد الماء مسألة الشنات بقول ككدب الكفر كفر له كفر بالكتب كتب له كفر وأن الرمين أما محوها وهكذا السادسة بعد الماء اللحاد بقول مسألة اللحاد بقول كدب العراض العراض كجيسة شلقة جيسة عما كي جاء يمعني لا الله حق كيمت وإلى حق كيمت لقى جيسته قرآن يسنه السابعة بعد المئة تضرب بقول بقول كدي الكفر كفر الكفر باليوم الآخر ما أنت تنبع آخر ما جرت لدي الثامنة بعد المئة مثلا سيدي بقول كدي التكذيب بيني لبينا بلقاء إله إله كل كيس لبيننا إله لا كل ما يلي التاسعة بعد المئة التكذيب بعد ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كان في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم آه. التكذيب بين الويه ببعد ما شيء غير كل بين أخبر أي كورت به ما قال الرسل شو كورت عن يوم الآخر أي خشيت ما أنت آخر كما في قوله سيد إله يقول كيس كسوا أولئك كوا الذين كوا أولئك كواس الذين كوا كفروا بكفري بآيات ربهم ربي وآيات الكفر ولقاء لكل كيسة ومنها وحك من أمور الجاهلية التكذيب بقوله ما هي التكذيب بين انت واي وحي رسول الرميسي قال كل بيننا وحك منه التكذيب بينت بقول الله يقول كيس مالك يوم الدين قيامة للدين وقول الله بيع فيه ومجر قناعسي ولا خلة يا صاحبة النمو يا سكين ولا شفاعة يا شفاعة أنا وقولي إلا من شهد إلا هيا شمان من شهد كما غاتك بالحق حق من غاتع والحال هم يو يعلم الأوقين العاشرة بعد المئة مسألة من البغل دبدي قتل الدين قتل قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس قتل الذين كوي دليل yaamuruuna amraa bilqista cadaaladda min annaasi oo dadka ka mid ah kuwa dadka ka mid ah wanaagga amraaya in la laayo dhaqanka jaahiliga alxaadiyata casharata bacda almia koo iyo toban boqol kitabadi alimaanu biljubti wataaquuti waaye in la rumeeyo sixirka iyo taaquutka waaye wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed waalihi wasaxbi ajmaciin intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhira dacwaana الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين